war-saxaafadeedkan uu ku saxiixnaa xogayaha warfaafinta ee wasaaradda gaashaandhigga maraykanka peter cook ayaa lagu xaqiijiyey in maraykanku ay ku dileen xasan cali dhoorre howlgal ay ka fuliyeen koonfurta soomaaliya kow iyo soddonkii bishan oo ku beegnayd habeenkii khamiistii lasoo dhaafay iyagoo kaashanayay ciidamada kommandosta ee soomaaliya waa jiraan ninkaasi inuu dhintay howlgal ay fuliyeen ciidamada kumaandoodka ah iyo khubaro xagga maraykanka ka socota oo iyaga howlgeliya mar walbana tababara haddaba dowladda soomaaliya maxay kala socotay weerarkan waxaa su-aashaasi weydiiyey abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal cali baashi maxamed xaaji ninkaas halkaas iyuu ku dhintay wuxuuna ku gacan galay meeshaas meesha waxaa la yidhaha toratoro ayaa la yidhaahdaa halka ayaa isaga rag la socda amniyaadka ka tirsan ayaa isaga lagu qabtay meesha dagaalkaas ayuuna ku dhintay waana xaqiiqo arrintaas oo arrin jirta weye oo la xaqiijiyey war-saxaafadeedka maraykanka laguma sheegin in xasan cali dhoore lagu dilay duqayn iyo inuu ku dhintay dagaal foolka fool ah iyo in kale hase yeeshee goor sii horreysay sarkaal u hadlay wasaaradda difaaca maraykanka ayaa v o eda u sheegay in dhoore lagu qaarijiyey duqayn ay fulisay dayuurad droon ah waa kan jaran cali baashi oo ka hadlaya sida lagu dilay ninkan labadaba waa ku dhintay waana loo qaadi karaa dagaal inuu ku dhintay duqayn inuu ku dhintay waa loo qaadi karaa hadda wax kasta oo loo adeegsan karo ayaa loo adeegsayaa diyaaradu waa ka waa ka howlgalaan mar walba markaan unbaa maaragta lala kulmay dadku la kulmay in ninkaasi la dilay diyaaradu mar walba iyo ciidankaas kumaandoodku waxay fuliyaan howlahaas oo kale afar iyo labaatan saac sahan iyo wardoon intaba way fuliyaan dagaaladaasuna habeen walba way dhacaan markaan keliya maaha war-saxaafadeedka maraykanka waxaa lagu yidhi qaarijinta xasan cali dhoore waa dharbaaxo xooggan oo kale oo dhufaanaysa awoodda ururka al-shabaab uu u yeelan karo qorshaynta weeraro ka dhan ah dowladda soomaaliya iyo shacabkeeda saaxiibada maraykanka ee gobolka iyo dadka maraykanka ah ee dibadaha ku sugan haddaba dilka sarkaalkan ahmiyad inteleg ayuu u leeyahay dowladda soomaaliya iyo saaxiibadeeda kula jira dagaalka ka dhanka argagixisada ninkan waxaa baadigoob xoog ayaa ku jiray muddo dheer ayaa la raadinayay waana ragga amniyaadka ugu sarreeya dadka amniyaadka haddii aa maqashana waa dadka dadka khaarijiya ninka adeejiya weeye ama qarax ha ahaato ama ha ahaadeen basoladaha kuwa wata ahaadeen ama huwa ha wateen waa ragga dadka laaya oo suuqa ku laya oo qoraxyada dhiga kuwaasuna annaga taarget ayay noo yihiin maraykankana taarget bay u yihiin eedaha nabadgelyada oo dhanna taarget bay u yihiin marka ahmiyad gaara ayuu noo lahaa annaga dhan maraykanku waxa uu sheegay in xasan cali dhoore uu marka laga soo tago inuu ku jiray saraakiisha sarsare ee al-shabaab ee xiriirka tooska ah la leh al-qaacido uu sidoo kale u qaabilsanaa al-shabaab dhinaca amniyaadka oo howshoodu ay tahay ammaanka iyo sirdoonka islamarkaana fuliya weerarada iyo qaarajinta waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedka inuu ku lug lahaa weeraro waaweyn oo ka dhacay magaalada muqdisho sidoo kale uu lahaa qorshaha weeraro laga fuliyey meelo ka baxsan muqdisho oo ay ku dhinteen ugu yaraan saddex muwaadin oo maraykanka u dhashay dhoore waxa uu si toosa ugu lug lahaa weerarkii shan labaatankii bishii desembar ee sanadkii labada kun afar iyo tobankii lagu qaaday garoonka caalamiga ah ee muqdisho ee lagu beegay xilliga ciidda masiixiga weerarkaa waxaa ku dhintay ugu yaraan sagaal qof oo saddex ka mid a ay ahaayeen askarta midooda afrika waxaa dadka weerarkaasi ku dhintay ku jiray muwaadin u dhashay maraykanka oo la oran jiray bred fredericks oo ahaa sarkaal howlgaba oo ka tirsanaa ciidamada maraykanka hase yeeshee kontaraad ku shaqaynaya soomaaliya xasan cali dhoore wuxuu sidoo kale si toosa mas-uul uga ahaa sida lagu sheegay war-saxaafadeedka bentagonka maraykanka uu soo saaray weerarkii bishii maaj toddobiiy labaatankeedii sanadkii labada kun shan iyo tobankii lagu qaaday hoteelka maka almukarama ee magaalada muqdisho ee ay ku dhinteen afar labaatanka qof oo ay ku jireen lixdii nin ee weerarka fulisay waxaa kaloo dadka ku dhintay weerarkaasi ku jiray qof soomaali maraykan ahaa iyo safiirkii soomaaliya ee switzerland yuusuf maxamed baribari xasan dhoore ayay maraykanku aaminsanaayeen inuu ku howlanaa qorshaynta qaarajinta muwaadiniinta u dhashay maraykanka ee ku sugan muqdisho dhoore ayaa ku jiray liis labiyo toban qof ka koobnaa oo ay daabacday dowladda soomaaliya iyadoo la xiriirisay weeraro argagixiso oo muqdisho ka dhacay waxayna madaxiisa dul dhigtay abaalmarin aan la shaacin ma aha markii ugu horreysay ee maraykanka iyo xulufadiisa dagaalka argagixisada ka dhanka ee soomaaliya ay howlgal ku dilaan xubno ka mid ah saraakiisha al-shabaab waxaa horey looga dilay labadii hogaamiye ee ugu sarreysay iyo boqolaal maleeshiya ah waxaa ugu dambeeyey bilowgii bishii maaj ee ayna dhaaftay duqayn uu maraykanku ka geystay xero tababar oo ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka raaso oo qiyaastii boqol iyo labaatan mayl dhinaca waqooyi ka xigta muqdisho waxay sheegteen maraykanku inay weerarkaasi ku dileen boqol iyo konton ka mid ah mintidiinta oo ay ku jireen yuusuf cali ogaas oo ahaa taliyihii al-shabaab ee gobolka iyo maxamed mire oo dhinaca wacdiga iyo tashkiilinta dhallinyarada u qaabilsanaa sidoo kale bishii ka horreysay ee februaayo ciidamada kenya ayaa sheegtay inay dileen madaxii sirdoonka ee al-shabaab mahad maxamed karatay oo maraykanku uu shan milyan oo dollar madaxiisa duldhigay iyo toban sarkaal oo kale oo al-shabaab ka tirsan oo ku sugnaa xero tababar oo ku taala gobolka jubbada dhexe inkastoo ay al-shabaab beenisay cid kale oo xaqiijisana aanay jirin laakiin marka la fiiriyo dagaalka lagula jiro al-shabaab waxaa ku soo kordhay howlgallada maraykanka ee ay ka qayb qaadanayaan ciidamo kumaandoosa oo soomaali ah oo sidan oo kale howlgal ay maraykanka ka wada fuliyeen sagaalkii bishii march degmada awdeegle ee gobolka shabeellaha hoose haddaba sidee ciidamadan gaarka ee soomaaliya ay uga qayb qaataan howlgalladan noocana waa kan abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cali baashi mar kale goor habeen ayaa ciidankaa la qaadaa goobtaas marata lagu malaynayo ayaa ciidanka lagu daadiyaa waxa fulinayaana waa ciidanka soomaalida oo kumaandoska ayaa fulinaya hubaraduna xagga cirka iyo xagga maaragtay wixii diyaarada la adeegsanayo ama drons la adeegsanayo ayay kula howlgalaan ayaga ayaana tababaray sidaas ayayna u shaqeeyaan waa ciidan aad ciidan aad iyo aad u wanaagsan oo tababarkiisuna aada u sarreeya weeyo cimilo kastana ku shaqay kara marka la fiiriyo dagaalka al-shabaab lagula jiro labadii sannadoode lasoo dhaafay waxay ku faanaan inay geysteen khasaare xoog leh gaar ahaan weeraro ay ku qaadeen xerooyin ciidamada midooda afrika iyo dowladda soomaaliya ay ku lahaayeen gobollada gedo iyo shabeellaha hoose laakiin dhankooda al-shabaab dad badan oo wax cudurasa ayaa qaba in weerarada ay geysanayeen ay ahaayeen kuwo naflacaari ah waxayna tusaale u soo qaateen duqaymihii ugu dambeeyey maraykanku uu kaga diray saraakiisha ee ka dhacay gudaha soomaaliya iyo maleeshiyaad al-shabaab ay u direen puntland oo lagu jebiyey puntland iyo galmudug